iyadoo la filayo in isbuucyada ka dhiman bishan ay bilowdaan doorashooyinka aqalka hoose ee dalka ayaa waxaa gobolada dalka laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay sameynayaan musharaxiinta u loolamaya kuraasta aqalka hoose ee heer federaal musharax xaliimo faarax godan ee u loolamaysa inay hanato kursiga sumadiisu tahay hoob laba boqol iyo saddex ee yaala degmada afmadow ayaa waxa ay kulan la qaadatay aqoon-yahanada beesha kuumada ee kismaayo ku sugan dhammaan aqoon-yahanada madasha ka hadlay ayaa wada qiray doorka muuqda ee musharax xaliimo ay ka qaadato horumarinta bulshada iyo nabadda deegaanada jubbooyinka waxaan rabaa horta wixii dumaroo horta gabadha u codeeya dhalinyarowduna horta gabadha ha u codayso war odayaalowna mar horaadna soo yaa maxay ahayd dow naga riteene mar labaad dow ha naga ridina culimaduna waa inay hadasho doorashadana waa inay
waxaa lala yaabaa markaa inaad la yaabtaan laga yaaba hadduu arday dadaalay oo aad u dadaalay macalinka muxuu filayaa ardaygaas inuu wax badan keenayo uu baasayo ayuu filayaa qof walba oo kuumada ah wuxuu filayaa xaliimo inay baasayso marka erkada beesha xasan deere ama beesha maxamed suweerba maxaa dhihi jiray nasiib u yaashay inay gashay xaliimo hala doorta wayna deeqdaa waa qof naga badan annagoo gabdho kumada ah waxaan idinka codsanaynaa gabadhaa xaliimaha inaad kursiga siisaa kumaday ka badan tahay aqoon-yahan bay ka badan tahay
anugu waan qirayaa inta cambain la soo maray ee iyo inta olole ay gashay iyo inta ay madal isugu yeedhay u malayn maayo ruux siyaasiya ama ordaya ama xil u ordaya oo xalimo faarax inta ay qabatay iyo munaasabadaha ay shirarka isugu yeedhay xataa kafadaa soo dhaweyn kara ma aha ee waxaan leeyahay guulayso xalimo war kursigaan u socono raba inaan la dardaarno waa xasan dheere xasan dheere waxaan u baahannahay inaad xilkaas naga qaadaa wayna deeqdaa fadlan qolada aqoon-yahanka inta joogaan waxaan rabnaa inaad fariintaa naga gaarsiisaan haddaan wada dhalanay haddaan wada dhalanay gabadha wayna deeqdaaye halkaas noogu keeno musharax xaliimo faarax godane oo dhankeeda mahadcelin iyo hadal kooban ka jeedisay madasha ayaa hadalladeedii waxaa ka mid ahaa teed waxaan jeclahay inaan idiin soo adeego oon adeego idiin noqdo adeeganimadaas inaa igu taageertaan waan rabaa inaa xaqa ku aadintaanna waan rabaa haddii ay jirto qof wax la siinayo inaad tidhaahdiin war ina godolaa maanta mudan kursiguna waa kursi afadow yaalla kursigaas dadkiisa waxay u baahan yihiin qof ka soo bixi kara qof wax ugu qaban kara inaan la beerdaraynin inaan maxay ahaydey qabiil la fiirinin inaan maxay ahaydey la waxaynin aniga haddaana istaahilin ka joog inay idhahdaan anintaasaa aaminsana
mawlid cabdikulmiyo warbaahinta sta magaalada kismaayo